فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhoxa waraysyada idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada insha allah caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay duulaadka janaale oo sii kordhay qaar ka mid a ciidamadii janaale soo weeraray oo dhinaca magaalada marka u baxsaday taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka oo sheegaya in waddanku uu gumaysi ku jiro warbixin ayaanu idinkaga haynaa waxaa sidoo kale barnaamijkaan idinku haynaa insha allah dowladdiinaha oo loo qabtay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka gedo odayaasha dowladda loo qabtay codadkooda ayaanu idiin haynaa iyo hogaamiyaasha kale ee dhaqanka ee gobolka qaarkood iyo weliba hadal halka uu ka jeediyey waaliga walaayadda islaamiga ah ee gedo u diyaargarooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysada oo faahfaahas فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد khasaaraha ka dhashay qarax shalay lala eegtay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa waxaa la sheegayaa in uu sii kordhay qaraxa oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa ay ku raran yihiin oo uu kaxaynayay nafti huro ka tirsanaa xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa uu dhexda ka galay kolonyo isugu jirta ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka ah ilaa iyo konton iyo laba askari oo ugandhays u badan ayaa la sheegay in halkaasi ay ku dhinteen dhaawaca ayaa waxa uu gaarayaa soddon iyo shan kale oo ugandhays u badan maanta ayaa diyaarada waxaa lagu qaaday meydadka iyo dhaawacyada ciidamada qaraxa lagu laayay shalay sidoo kale shan weerar oo jidgala ayaa ka dhacday duleedka jannaale kuwaas oo la aaminsan yahay in ciidamada isbahaysanayay khasaare uu ku gaaray ilaa iyo toban gaari ayaa ciidamada isbahaysanayay waxaa looga gubay qaraxyadii shalay dhacay lix ka mid a gaadiidkaasi waxay ku basbeeleen qaraxa weyn ee naftihuruhu uu hogaaminayay ciidamada ayaa dhibaato kadib waxay soo gaareen degmada jannaale oo markii horeba halka ay ka soo baxeen aanay ka fogeyn oo toddoba kilomitir keliya u jirtay soddon ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah ee jannaale soo gaaray ayaa la xaqiijiyey in maanta ay u baxsadeen dhanka magaalada marka iyagoo ka cabsi qaba in ay la kulmaan weerare kaga yimaada xarakada shabaabul mujaahidiin oo cagta lagu mariyo فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد sarkaal xil muuqda ka soo qabtay dowladda federaalka ah ayaa waxa uu sheegayaa in shisheeyo uu faragelin baahsan ku hayo dowladda federaalka ah islamarkaasina danihiisa uun la oofinayo cabdiraxmaan tuuriyar oo horey usoo noqday taliyaha sirdoonka ciidamada dowladda federaalka ah shisheeyaha maraykanka u horreeyana la soo shaqeeyey ayaa sheegaya in waddanku uu gumaysi ku jiro waxa uu tilmaamay in ay jiraan afar mashruuc oo soomaalida aan loo ogolayn oo shisheeyuhu maamulkiisa ay leeyihiin dowladda federaalka ahna ay marti ka tahay
ilaa afar shay soomaalidu ka lahaanaysana siyaasad ahaana inay udegayaan u malayn maayo amni ahaana inay udegayaan u malayn maayo afar brojecti soomaalida waa loo leeyahay waana loo og yahay waana loo hayaa ayaguma hayaan waana amniga brojectiga ka khatar badan waayo brojectiga koowaad waa dastuurka soomaalidu dastuurkeeda samayntiisa ownership uma ahan dad kale u daba fadhidaa ilaa hadda soomaalidu federaaleynta iyo habmaamulkeeda iyo qaabkay isku maamulayaana oo u nasiib uma ahano dad kale u daba fadhidaa soomaalidu dimuquraadiyeynteeda iyo doorashadooda iyo qaabkay isku doorahayaan qaabayntiisa ayadana dad kale u daba fadhiyaan qodobka afaraadna waa amnigooda argagax amniga aniga maanta ugu weynu nahay waa mashruuca argagixisa la dagaalanka mashruuca argagixisa la dagaalankana soomaalidu ma lahan dadaale waxa caalamka noo keenay mashruucaas waay soomaalida aragtida ay ka leedahay idu iyo ownershipkeeduna waa yaryahay ilaa afartaas project soomaalidu la wareegto ama ay ka dhaadhiciyaan dadka saaxiibadaha imaanaya ay ka dhaadhiciyaan in soomaalida lagu caawiyo soomaalida taladeedana la qaato waana aaminsanahay tonaboodun baan ku jiraynaa waxaa kuu soo haray meeshaas waa qodob muhiim soomaaliya stakeholderska waa niman la yidhaahdo beesha caalamka oo isku dhex jira oo dhinaca nimankii keenay badankood beesha caalamku laba shay marna bilateral relation ay ku yimaadaanoo caadi ah oo dowlad dowladi u yimaadaan marna duruufaa keenta duruufta ay badankood ku yimideen dadki keenayna waa nimanka lala dagaalamayo dhallinyarada ah gruubka saddexaad waa soomaalidii oo siyaasiyiintoodii iyo shacabkoodii iyo waxgaradkoodii leh saddexaas gruub gruubka ugu daciifsan soomaalida waay min mas-uulkeeda kasoo bilow ilaa dadkeeda labada gruub ee waxay ka shaqaynayaan yaqaana labada kale waay madaxweynaha soomaliya ha waa la dhihi karaa cabdullaahi yuusuf kasoo bilow waxa lugaha qabtay waa ognaha shabaab maahayn lugaha waxa qabtay waa dowladaha ajnabigaah ee nala jooga oo qaarkood dariska yihiin cabdullaahi yuusuf nin wuxuu ahaa askari ah fartan sanow ku jiray konton sanow dowladnimada ku jiray nin qablahuu ahaa yes waa yimid waxaa laga yaabaa raalli ahashadu inuu marka qaar ku yimid laakiin markuu xukunka yimid wuxuu arkay wuxuu lagagsiga iyo dadnimada ku heli lahaa siday rabaan sidii ayagu rabaan inaysan ahayn waa gilgilo maagay waa lala dagaalamay duruufo badan oo isagu sabab u ah ha jiraan qalad badanoo gal ha jiraan laakiin waa lala dagaalamay waa ognahay saraakiil dhallinyaraha intuu yimide xafiiskiisa ugu hanjabaayay asigoo madaxweyne ah sheekh shariifaa ku xigay waa yimid gruubka hogaaminayay gruubkii dowladdu u yimid uu mideeyey marka u dhaqaaqmaagay asigana waa lala dagaalamay shabaabka dagaalka ay ku haayeen waxaa uga daraa waa ogahay maxaa yeele saddex afarta madaxweyneba waa lasoo shaqeeyey intana waxaan ka shaqaynayay intelligenciga dagaalka dowladnimadeenna ajaanibta iyo dibadda looga haayay ayaa ka badnaa dagaalka gudaha looga haayay xarigga oo la jaraayo oo cadowga gudahana wuxuu gadaal u gelayay xariggaas waa lala dagaalamay waa la isku diray baarlamaankaa laga dhex shaqeeyey dadaa la samaystay xasan sheekhaa yimid dabcan madaxweyne kasta wax ka qaldama way jiraan wax u saxmana way jiraan laakiin wax ka tan weynaa jiray wax ka tan weyn baa jiray oo asiga xasan sheekhna sidoo kale un bay ahayd waa laga shaqaynaya asiga ra-iisul wasaarayaashu inay isku dhacaan ayadoo la soo maraya dad kaloo siyaasiyiina waxaa laga shaqaynaya asigay maamuladu inay isku dhacaan waxaa laga shaqaynaya asigay qabaa'iladu inay isku dhacaan waxaa laga shaqaynayay mar kastoo howlgal ciidan la qaadi maago ha mar kastoo howlgal ciidan la qaadi maago oo la xuray maago sababa waxaa la keenaya aan howlgalkaas amisoomta maadaama la biilo caalamku biilo amisoomta inuusan diyaar garoobin amisoomta maadaama ay waddanka joogto waa lagu ixtiraamaa howlgallada la qaado howlgal kastoo la qaado inaan amisoomta kula socotaa inaan amisoomta ku raacinaa laga shaqaynaa inaan ciidamadii aysan diyaar noqonaa laga shaqaynaa in ciidamadii maxaan ku idhaahdaa waxyaabo laga maarmi karo oo maxaan ku idhaahdaa dagaal markii dal uu ku jiro kamaaliyaadka lama raadiyo waxyaabaha dhammaystirka iyo waxyaabahaas lagama fikiro waxaa waaye waxaa laga fikiraa daruuriyaadkaa laga fikiraa sidii ciidamadooda u dhisnaayeen iyo sidii dalalkoodanaba iceland iyo u dhisnaayeen ay rabaan inaa ciidankaaga u dhiso dagaalaadna ku jirtaa markaad dagaal qaadi maagtana waxay ku leeyihiin markaa yeelayno wixii noogala baahnaayo facilitationka ahaa ma samaynen waxaasoo dhan marka sababtu waa hal shay sideedaba annaga waxaan nahay si dhaawaca oo dhul waa yeeleen waxaan rabaa soomaalida xaqiiqada inaan u sheego nin dhallinyaraha oo fahmi karaan aha tilixiska jiray oo mulisaan ka soo noqda dalkan meelo ka mid a si dhaawaca oo dhaawacantee lugta ka jaban markii dhulwaayo baahan u yimaadaan uma naxariisanayaan ayaduna xiiladeedu waa yar tahay waxay ku badbaadi kartana waxaa waaye inuu ilaahay tala saarto iyo uun maskax ee awood ay ku badbaadi karto ridaasay ku ordi karto ma jirto ayadoo xaalku sidaa yahay ayaa haddana ridii qaybo ka mida jidkeeda qaybo ka mida cadowgay u- u yeerayaan oo ugu baaqayaan inuu u yimaado horta dhibkan haysaas waayo asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in shisheeyaha taageera dowladda federaalka ah qolo waliba oo ka mid ahi ay dan gaar ah leedahay tuuriyar waxa uu sheegayaa in ninka madaxweyne ka noqda dowladda federaalka ah miisaankiisu aanu dhaafsiisnayn heer taliye islamarkaasina aan madaxweyne lagu tilmaami karin
haddaa lagu yimaado dad qof wax isku falaysa oo lugaha isku aadsaday oo irid laga soo galo leh oo irid lo- laga baxa leh haddii aad tahay waxaa waa waxaa weeyaan waa lagu ixtiraamayaa haddaad kala yaacayso oodan farsamada waxa yaroo hays xeelada yaroo haystan aadan adeegsanayn caqliga yaroo haystan aadan adeegsanayn isku dan maaha ayaga naftoodan isku dan ahayn iskuma waafaqsana sida lagaa yeelayo midaa wuxuu rabaa in madaxa lagaa jaro midaa wuxuu rabaa madaxa inaan lagaa jarin laakiin gacanta lagaa jiiseeyo si aadan u dharbaaxin midaa wuxuu rabaa saadan u cararin lugta lagaa jiiseeyo dalkan waxa laga soo doonaya is- ma isweydiinayna hadda nin kastaba wuxuu rabaa kackada waxa qaybta ugu weyn inuu kaa helo mar haddaa awood yeelato adigu aad dhisanto oo aad talo leedaho wax didi kartana waa la ogyahay qaybta ugu weyn inaan laga helin marka taas waa midda waxaan u baahannaha marka waxaa waaye hebel meeshaana wax la dowladee madaxweyne kasta hadda yimaada anigu ma aaminsani inuu madaxweyne macno leeyahay madaxweynaha hadda yimaada soomaaliya imaan wuxuu u qalmaa taliye ciidan u qalmaa war madaxweyne tali madaxweyne meel laga noqdo meeshaan lama joogo meel oo ciidan amni soo maxafiiskaaga waardiinayo oo ciidankaagi ay shabaab hor taagan yihiin oo wiilada dhallahoo safiira xataa keer ay meeshaan kuu joogaanoo laguu soo diraayo oo mararka qaar lagaaga yeeraayo safaaradahooda iyo xafiisadooda lagaaga yeeraayo oo dadkaaga aysan isku isku dibaridnayn oo maamuladii iyo federaalkii qaab qaldan inta loo fahmay la qabiileeyey oo dadkii kala shakisan yihiin ninka inuu inta meeshaa taga madaxweyneya rabo waaga uma baryo meeshaa waxaa ka bixi kara qof inta meesha markuu tago madaxweyne maahi laakiin saan madaxweyne u noqon lahaa adinkuna dad u noqon laheedeen dalkuna dal u noqon lahaa ayaan ka shaqaynaa nin fahamkaa qaata unbaa soomaaliya ka bixi kara madaxweyne kasta oo xilka qabta waxa uu marar kala duwan xilalka ka qaadaa taliyayaasha ciidamada tuuryare ayaa sheegaya in arrintaasi shisheeyuhu uu ka dambeeyo sidoo kale rabitaankooda meelaha kaloo muhiimka ah oo xasaadka ah waxaa ka mid a taliyayaasha ciidamada afartii sanana in saddex mar taliyayaasha ciidamadu isbedelaan wax annaga naga yimid maaha waxaad arkaysaan dadku waxay arkayaan madaxweynaha taliyayaasha ciidamada bedelaan saddex mar ma fahamsaan dhibka meesha uu ka haysto madaxweynaha maalinkuu yimaadaa taliyahu magacaabo sidii caqabad loogu samay lahaa sidii ba- maadaama taliyaha ciidankiisa qayb ka mid aha la biilaa qalabkiyaa la siiyaa wiil yaroo madaxwey wiil yaroo waxaa u imaanaa laba xidiglaah oo dawlad ka wakiil ahaa madaxweynihii intuu tago wuxuu leeyahay anigee taliyahaaga waa isdabeecsan moodnay soo islama shaqayn karno soo inaan ku sii caawino oon tafsiilaadka iyo facilitationka iyo mushaarka aan sii wadno waxay ku xidhan tahay inaad taliyo kala keento madaxweynihii ma haysto bajet kaluu ka buuxiyo wiilkan dhallinyarada oo laba xidiglaah xataa lama soo wacayo qaarkood madaxweyneyaasheena mararka qaar xataa wasiirayaasha wasiirada arrimaha dibadda iyo wasiirada gaashaandhigga sooma wacaan wiil yar oo field officer oo military attaaje ah aan dhammayn ayaa go'aankaas gaara markii madaxweynuhu iswaawaalaa waxaa laga yaabaa kaaliyaha arrimaha dibadda inuu soo wacayo wasa- kaaliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee amba afrika wax lamid inay soo wacaan ay dhahaan waxaan maqlaynaa in taliyahaaga iyo saraakiisha meesha joogta ay fahmi laayihiin madaxweynuhu waa fahmaa marka wuxuu ku qasbanaana inuu bedelo waxaas waxaasaa laga sheega marka taliye ciidanna dadka soomaalidu ha ogaadaan madaxda meesha joogta duruufaha ay la tacaamulayaan wax ayay jeerkooda mararka qaar ma ahan rooleesyadaasaa haysta taliyihii marka saddex sanaba in marka taliyo cusub yimaadana waa waa qorshe ee la- qorshe la dejiyo waayo waxaa ka mid a qorshooyinka la dejiyo maamulada dadka madaxda ka noqonaha la doorto maadaama waddanku waa federaal noqday dadka maamul goboleedyada ayagana waxaa laga fikiraa maamulka marka la doorto say afar bil shan bil gudahood sanad gudaheed asigay madaxweynuhu isku qaban lahaayeen say isku qaban lahaayeen kanna ma oga marka madaxweyne dabeecada la istusaa waa loo sheegaa waa loo warramaa madaxdan cusub oo timid oo isdhehaysa wax sax meelo laga damqayna waa jirtaa waxaa la diidan yahay qabiilaa qabiil qabsana federaalkiyaa la diidan yahay dabcan wax badanna waa jiri karaan oo khalada waa la isku damqinaa marka saddexdaas inaysan raagin in maamul goboleed nin jooga iyo fa- iyo madaxda federaalku aysan xiriirkooda isku raagin ajando la karkariyo waayo oo cilmi baadhis loo diro oo m- xa- xarumo cilmi baadhis ay kasoo shaqeeyaan madaxweynuhu inuusan laba sano dhaafin haddou dhaafana inuusan degin uusan laba isku qabanna waa xarumo cilmi baadhisaa ka shaqeeya taliyaasha ciidamadu in saddexdii sano amba afartii sano ay- a- in- in afartii sano saddex mar amba afar mar isbedel ku yimaadana sababteedu kaliya ma lahan madaxda joogta ayada cilmi baarisaa loo diraa waxaasoo dhanna waxay isugu iman hayaan inaan aada loo ordin inaan aada loo dhaqaaqin nimankan waxay rabaan in la gurguurto maxaanku idhaahdaa gur- qaab ay ayagu rabaana loo gurguurto weliba jilba haddaa ku gurguurin karto waxay ku leeyihin inaad gacmaha ku gurgurato markaan saas leeyahay soomaalida eedda ma ka qaadayo soomaalidu eedda weynay leeyihin inaysan waxaas fahmin waayo madaxda imaanaysana inaysan fahmin waxay u yimideen madaxda kale maamulada joogana inaysan fahmin waxa lala dimacsan yahay dadka kale waxgaradkaana inaysan fahmin shisheeyuhu asigoo hagardaamaynaya madaxda dowladda federaalka islamarkaasina u qoslaya shisheeyuhu asigoo hagardaamaynaya madaxda dowladda federaalka islamarkaasina bohol kusii ridaya ayuu geesta kalena u qoslaya sida uu sheegayo tuur yare ayagu marka waxay samaynayaan caqabadihii jiray oo ku haystay unbay sii sii caya sii cayilinayaan toos laga waa lagu imaanaa xafiiska waa lagu imaanaa waa lagu qoslaa inaan ku caawinaan u u nimid waxaan sacrifice-aan kuu samaynaa lagu leeyahay marka lagaa tagana marka lagu aqriyo waa lagu qoslaa asigoo hadalkiisa si wata wuxuu carabka ku adkeeyey in shisheeyuhu rabo in qaab dhismeedka ciidanka iyo howlgalladaba uu asigu gacanta ku hayo haddii la qaado tilaabo aanu ogeyna uu dib ka fashilinayo waxa annaga aan xilligeena aan ka fikirayna waxay ahayd war bishaan aad mushaar waa kuu qaateen askartoy bisha ku xigta ma qaadan doonaan askariguna bini aadam waa qalab ma ahan marka sidee amni kusugmaa dowladdiina kuma eedaysno resourceka ma yaalo waxaa layidhi suus meelu yaalo ka beegmaa kuwii ajnib ajnebiga ahayee ku- ee wax ku sii lahaana shuruudaa ku xidhan oo aadan ka bixi karin qaarkood inta yaray ku siinayaan dabcan shuruudaa ku xidhan shuruudaha ku xidhan waxaa kamid a taa u dhismayso inaad tala ka geliso tusaale tusaaleedaan ku siinaa ani waagaan imid warkan hay-ad hay-addan u imid hay-ad waxay ahayd bilaa oo shaqaynaysay go-aan waxaan gaaray magaalada muqdisho kaliya inaan lagu sinaano ciidan saddex kuna oo resource kale haya aan ka habeeyo oo kuwii joogay kuwa aan qoranti isku daro inay magaalada banaankeeda ka dagaalamaan oo boqol kilomitr shabeellada hoose shabeellada dhexe ka dagaalamaan ciidankii inta ka goo inta ka goo inta deyn ka qaada ciidankii markaan samayno oon qalabkoodii helnay oo midaan gadanay mid dad kaloo saaxiib baa nagu caawiyeen dowladaha qaar waa nagula dagaalameen maxaa ciidankan u samayseen war militarigeennii dhismo dagaal dhismo iyo wuxuu ku jiraa kuma aado militarigeena uguma sini karno booliiskeenni magaalada kuma aado naftiisa oo wuxuu u baahan yahay dhismuu ku jiraa hay-addaana ah, inta abaabo inta dhisan unsuushika hay-adda u abaabulin hay-addan waayo cadowgaan ridaayo dadkeena qarxinayaan rabnaa inaan meelihii meelihiis ugu tagno oon ugu tagno baraa oo, eh, ugu tagno eh, iisheeg toorotorow oon buulamareen ugu tagno maya maya maya maya maya annaga siyaasaadkaas idinku caawimayno soo ciidankaas waa inaa baabi'isaan caadi sidii caadigeed marka waa gacmo xirintaa marka arrintaa marka waxay keentay waa anigaan kula hadlahay isku dhicii aan isku dhacnay anigaan iyo dowlado qaybo kamid a saaxiibada joog dowladaha in dowladdii ay u gelgelato oo waxaa la- oo aan- aan leeyahay war aniguna tali war aniguna waxaan aaminsanaha war yaa taliya ah adiguna inaad i caawiso u timi waxa adi u caawinaya dantayda ana aqaan dantaydana saanay ku jirtaa cadowgaan i qarxinaayo qori qoriga wataan ka hortegaa militarigan gaarsiiha waxaan gaarsiinaa boliiska ciidankaana waxaan ku samaystay sourcekay ku samaystay maya waa sheeko dheer si waxaa la yidhi oday oo waayeela iyo islaan umulisaana say waxoogii waxuma sheegaan xarakada shabaabulmujaahidiin iyo aqoon-yahano soomaaliyeed iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka ah shisheeyahana la soo shaqeeyey ayaa marar kala duwan waxay horay u sheegeen in waddanku uu gumaysi ku jiro waa hagaag dowladdiini ah ayaa waxaa loo qabtay qaar ka mid odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka godo dowladan ayaa waxa ay socotay muddo labaatan maalin gaaraysa waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada ceelcadde ee gobolka godo qaar ka mid odayaashii dowladda loo qabtay ayaa halkaasi ka hadlay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan ilaahay baa mahadle uma waxaan u mahad celinaynaa eh, wilaayada heer gobol iyo heer degmaba ee fursaddan maanta khitaamkeedaan u fadhino na siisay oo dadkan islaamkaa jamcisay ee u furtay dowladan si ay diintooda u bartaan asaasiyaadkeeda Eh, mahaddaa kadib eh, runtii dowladan waxay ahayd dowra shaamila laba dhinacba way ka ahayd Eh, dhinaca dadka ka soo qayb galay waxay ahaayeen dadkii oo dhan mustawayaadkooda aqooneed ha kala duwanaado ee anwaacdooda iyo da'dooda iyo sifaadkooda ha kala duwanaadeen dad isku jira oo aad u fara badan bay ahaayeen qofkii wax ka garanayey waxaa lagu baray dowladanna haddee waxay u ahayd muraajacay u ahayd iyo xasuusin qofkii ku cusbaydna aqoon iyo cilmi u ziyaaday ba ahayd marka dowro aad u qiimo badan bay ahayd dowladdu waxay koobaysay caqiidada oo runtii aad muhiim u ah si faahfaahsanna dadka loo baray asaasiyaadkeedii fiqigii arkaantiisii ugu muhiimsanayd baa laysbaray waxaa laysbaray siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laysbaray aadaab alakhlaaq axaadiis boqol ku dhow oo runtii axaadiis aad u qiimo badan ah oo suluukiyaadka iyo akhlaaqdii iyo islaamka asaasiyaadkiisii aad uga hadlaysa oo lasoo xulay baa dadka la baray runtii fursad aad u fiican bay ahayd oo laga faa'iidaystay markii dowladdu ay maalmo socotay dad fara badan oo dadkii hore oo la qoraan ahayn yaa ku soo biiray markii ay faa'iidadeeda looga sheekeeyey oo rabay waxaana socotay ilaa khitaamkii dad cusub oo dowladda soo gelayay marka ilaahay baa mahad leh dadkii dowladan daraasadeeda iyo handasadeeda lahaa oo wilaayada iyo xarakadana waa u mahad celinayna jazaahum allahu khayran waxaana ilaahay ka rajaynaynaa inuu fursadahan oo kale uuna garansiiyo maamul iyo dadka atraaftiisana in la baro oo la wado dowladdu ay joogto noqoto taasna insha allah waa codsanaynaa dadkana wixii la baray inay ka faa'iidaystaan oo nuurka cilmiga oo u bidhaamay oo u bilowday qof walba fannigii u suuragelaya cilmigii waa duuban yahay inuu sii wato oo bilowgaas iyo nuurkaas u ifay uusan ka harin ayagana intaasaan ku boorinayaa insha allah waan soo koobaya wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illaah ilaahay baa mahad u sugnaatay mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh ilaahayga majliskan nagu kulmiyey qiimaha badan innagoo nabadahoo caafimaad qabna nabadna haysanna allahaas ayaan u mahadnaqaynaa mahad dhammaanteed asagaa iska le fursadda tan qaaliga ah oo waxbarasho dadkii oo weynaa ah naloo ku furay oo wax badan laga faa'iiday oo kala duwan walaalaha arrintaas gartay oo soo gudbiyey oo u soo gudbiyey dadkaas kala duwan oo magaalada joogay oo dadkii waaweynaa ah ilaahay baa mahad iska leh iyaguna waxay leeyihiin mahad majaasah iyaguna saasay leeyihin waa u mahad celinaynaa mahaddaas ilaahay baa iska leh wax fara badan oo loo baahnaa baa laga faa'iiday cilmigu waa ballaaran yahay lagamana dhergo kitaabkaas la akhriyey oo haddee dadka qaybihiisa kala duwan nin awal wax u bilownayan oo garanayay iyo nimaan wax u bilownaynba faa'iido weyn baa laga helay waa laga faa'iiday nin macrifo u yeeshay oo bartay iyo ninbuu qalbiga ka galay oo u cilqaba inuu barto intaba ayaa la isugu jiraa ilaahay baa mahaddaas iskale joogto inuu noqdo waa jeclaan lahayn oo mar mar kastooo fursad loo helo in la joogteeyana waa jecelnahay oo si dadku ay u wada bartaan dadka haatan gadaal ka soo biiray markay maqleen sheekada iyo dhammaan qof walba isagoo niyad u leh oo jecel ayuu imaanaya oo dhegaysanhayay waxbarasho dad badan ha dad badan baa ka bartay isagana faa'iidadaasna ayuu leeyahay oo dadka wixii la baray oo halkan laga faa'iiday oo kitaabkaas in badan buu faa'iideeyey in badan ayuu faa'iideeyey waana laga faa'iiday nin bartay iyo nin hadda wax u bilaaban yihiin oo muraajacaddan ba rabaya inuu loogu celiyo oo ninba siduu ka yeesho oo laga yaabo rag badan inuu go'aanay ka tahay inay hadda kula noqdaan shiikhoodii oo yidhahdaan bal si toos ah noogu akhri ama fardi fardi ama ayagoo koox ah kolay ragaan anigu ku jiro waa jeclahay haddii alla idmo inaan kala xidhiira mar labaad shiikha oon ku noqdo anoon dawro sugin haddii alla idmo oon cimrigayo wakhtigu ii oggolaado aad baad u mahadsantihiin intaa un baan kusoo koobi laha waana mahadsantihiin
alxamdu lilaahi wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wsl اllahuma wslm clى man laa nabiya bacd bacd acuudu biاllahi min ashayطan اrajiim ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ila waantum muslimuun asalaamu calaykum wraxmat ullahi wbarakaatu awalan alla jala jalaaluhu ayaan u mahad celinaynaa alxamdu lilaahi uma alxamdu lilah uma alxamdu lilah bacda xamdillaahi dowrada khiyaarta iga horreysay baa ka hadashay wakhti kooban bay socotay oo bil ku dhow aad baa looga faa'iidaystay kitaab waxaa lagu bixiyey من من منهج الدورات الشرعية oo ka kooban dhowr faq- faqro towxiidkii uu ku jiro fiqigii uu ku jiro siiradii nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh ay ku jirto axaadiis maasha allahu oo siddeetan iyo laba xadiis ay ku jiraan oo al-aadaab wal-akhlaaq intaas ayay guud ahaan ka koobnayd haddaan wax yar ka taataabto caqiidada oo kale ama towxiidka oo kale dadka aad baa loogu baraarujiyey maraatibuddiin ayaa la baray oo arkaanul islaam iyo arkaanul iimaan iyo arkaanul ixsaan ka kooban muhiimadda dadka ilaahay alla jalla jalaaluhu uu u abuuray ayaa meeshan lagu bartay oo inay alla koonka ay ku caabudaan addoomihiisa ee ayaa la baray towxiidka faa'iidada uu leeyahay oy dadku laa ilaaha ila allah ugu dheganaanayaan faa'iidada ay ka helahayaan iyo natiijada ay ka helayaan ayaa la baray oo hiya alamnu fi alaakhira min alcadaabi almu'abbad inay cadaabka aakharo iyo naarta jahanam ay ka badbaadaan ay ugu muhiimsan tahay ayaa la baray towxiidkii hadday aan intaas ooga baxo waxaana la baray fiqigii islaamka oo dahaaradii ay ka mid tahay wixii lagu dahaaro qaadanayay ay ka mid yihiin fiqigaasna waana la baray sakadii ay ku jirto macnaha la- la bayaaniyey xajkii uu ku jiro fiqigaas waana la baray arkaantii salaada ay ku jirto shuruudii ay ku jirto nawaaqidtii ay ku jirto mubdilaadkii ay ku jiraan waana la baray sidoo kale si- siiradii nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi ayadana waana la baray nebiga sala allahu calayhi wasallam abtirkiisa ka mid yahay awlaaddiisa oo toddoba eh ay ka mid yihiin saddex rage iyo afar dumar eh ay ka mid yihiin haweenkii nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi markii uu dhimanahayay uu ka tegay oo adduunka uga tegay oo sagaal aha ay ku jiraan oo ummahaatulmu'miniin in la bartanayo waajibta ayaana la baray akhiiran waxaa ugu dambeeyey siddeetan iyo laba xadiis oo aad iyo aad axaadiis u qiimo badan ahaa oo dhammaantood saxiix ahaa oo aadaabta iyo akhlaaqda islaamka lagu soo jamciyey dowradaas runtii ayadoo noo macaanaatay oo aad iyo aad dadku ay oogu xiisa qabaan intii horay u dhiganaysay ma ahane inta kale oo kasoo qaybgalaysana ay aad u badatay oo xuduurkooda uu maasha allahu ahaa iyo dhammaatay intaasi kadib waxaa goobta ayana ka hadlay qaar ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka ku sugan waxaa ugu horeeya nabadoon ibraahim xooriye waxaa ku xiga nabadoon maxamed qooje iyo ugaas cabdulaahi macalin haaruun horta ilaahay baa mahadsan mahad dhammaan allaa leh waxaan mahad mujaah soo celinayaa walaayada gobolka gedo dowladan zucamada soomaali islaamka ah u qabatay ee degmada ceelcadde iyo zucamadii u dhib qaadatay oo ayagana ku sabray oo bartay mahad baan u celinayaa mahad alle dabadeed waxaan ku faraxsanahay intaanoo shayuuq ah oo saaka duruus diineed u fadhido oo kutubo baranayso oo codsanaysa oo leh haddana ha noogala wado waa wax ilaahay lagu mahadiyo Ee, waxaan soo gaarna ayadoo laleeyahay marka dadka waaweyn nin weyn ba noqdo diinta ma baran karo waxaas waa waxba kama jiraan weeye waxaa beenowday ani waa weyne wax ma baran karo waa hanuunlaan ilaahay dadka ha hanuuniyo taas waa ku ducaynayaa midda kale in qof dhintay diinta waxaa weeye qofka yaqaano waa qof nool qofkaan diinka aqaaninna waa qof dhintay soomaalida waxay maaga hor dhigi jirtay markay maadiga dadka dhigayso ardayda dadka kolay soo mari aqoonlaan waa iftiinlaan aqoonlaanta iftiinlaanta maadiga ma ahayn waa diinta islaamka waxaan leeyahay ilaahay ha idan barakeeyo walaayadana waxaan ka codsanaynaa si ay odayaalka waxaan ku xoojinaynaa inuu dowladda musalsal laga dhow looga celiyo maxaa yeelay dadka markay wax fahmaan oo xoogaa dareenka la saar in lagu sii waday jecel yihiin oy u fiican tahay aniga waxaan leeyahay ilaahay baa mahadsan waa wax hadda lagu farxo waxaan soo marnay ayadoo dow lagu diriraayo oo laisku xabadaynayo kulley degmadan kelix maaha degmooyinka aan joogno dhan aad ogtihiin tanna inay unka dhacday ay suurtagal tahay Ee, seminaar aan diin lagu baranayno laisku laynayo seminaar ay gaalo wado oo wax lagugu baraya gaalo ay tahay oo injo lagugu soo- qaraan daraas dhinac lagugu soo qaatay yay odayaasha isku layn jireen oo qabiil hadana inta loo baa odayaasha saan u fadhiya xabad lala dhici jiri saake ma xabad gurigaa ma jiraan isweydiina ma jiraan ilaahay baa ku mahadsan wax la baranayeen wax intifaac lahay ahaayeen oo hadda yihiin wax ayagoo laisku laynayeen wax intifaac lama ahayn waxaa ilaahay mahadiyaa marka on alla uga mahad celinaynaa ilaahay hana sugo diinta islaamkaa wanaag leh diinta islaamkaa xaraga leh wax lagu faana ayada weeye waxaan idinkugu ducaynaynaa inuu ilaahayna annagoo dhan ilaahayna hanuuniyo dalkeennana cadowga alla ka qaado diinteennana alla alla kor ka dhigo waxaad og tihiin dalkeenna waa la haystaa dadkeenna dhalana soo gaarsiiy waa lagu diriraya dalka iskama taagneen gaalasaanay weligeed u haysat rag baa ka celinaya haddii hadda waxaa weeye diinta islaamka ninka barta umbaa har ogaanaya faa'iidada ay jihaadka leeyahay oo gaal raganimada ku hatay ay ku jirto ninbaa waxaad arkaysaa hadda raalli ku ah gurigiisa in qaad qaad lagu cuno mooryaan ay soo gasho gaal uu soo galo yaa raalli ku ah laakiin diintayna ma ogola ninka diin lama ogolanayo waxaas oo kalo marka waxaan leeyahay nolosha diinta islaamka ay ku jirtaa barto annagana allahna wala hanuuniyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay subxaana wa tacaala mahad iska leh ilaahigii noonu- noogu nimceeyey islaamnimadan iyo nabadgelyadan maanta aan haysanno oo aan ku joogno carrada ilaahay baa noo suuro geliyey ilaahaygaasaan mahadinayaa subxaana wa tacaala Een, bacda mahad ilaahay la mahadiyo ka bacdi walaayada gobolka iyo degmada waa u ducaynayaa ilaahay khayr ha siiyo waxaa weeye qofkii wax wanaagsan qabta jasaakallaahu buu kaa mudan yahay wuxuu kaa mudan yahay inaad u ducayso waxaa weeye waa u ducaynahayaa adinkuna inaad u ducaysaan oo shaksi iyo caamba ugu ducaysaan ugu ducaysaan baan maaragtay idinka rabaa waxaa weeye waxaan saaka ay qabteen wax weyn oo weyn oo ilaahay xaggiisa ka weyn ummaddana wax weyn u anfacaya weeye wax intaa ka badanna waa ka rajaynaynaa insha allahu tacaala Een, dacwadu waxaa la rabaa iyo diinta iyo tawxiidka dadka in la gaarsiiyo baadiyaha tuulooyinka xataa magaalooyinka gaaladu ay haysato dacwadu inay gashaa la rabaa hadda walaayadan ilaahay ha noo barakeeyo Een, iyadoo hadda nagu cusubay haddiiba waxaan oo barwaaqa la timid waaliga gobolkana waa u ducaynayaa si gaara Een, intaas waa midaas odayaasha waxaan leeyahay qofku hadduu wax barto wuxuu bartay inuu ku camal falaa la rabaa anigaan hadda cibrigaanan joogaa raggaan meesha fadhiya wax yar baa iga weyn qori baan wataa horeyna waa u dagaalamay haddana inaan dagaalamaan rabaa maxaa marka inaan dagaalamo maxaa keenay waxaa keenay anuu awal diinta ma aqoon jirin diintii niman itixaad la yidhaaho oo ilaahay barakeeyey oo un carradaba wareegahayo un baan arkay oo intii hore oo dhan waa iska dhegaysan jiray oo waa iska garamari jiray waagii dambe aan idhi warba nimankaan waxay sheegahayaan aad aragti tafsiirkii baan ka bilaaba waa ku xujiya wixii baan arka maalinkaasaan bilaaba aniga waxaa la rabaa wixii ilaahay idin fahansiiyo oo diin ah oo ilaahayba idin fahansiiyo in lagu dhaqmaa la rabaa dalkii waad aragteen gaalaa ku soo duushay aan naxariis lahayn oo waxay u danaynhayaan aan la arag kuwa xunxun oo dabadhmaxaa la yidhaha dabadhilifiin ah ayaa iska daba socda maalinba meel baa loo istaagahayaa iyaga laftooda waxaan codsanahayaa walaalayaalow ilaahay inta laga baqo dalkeenna maanta degmadan ceel cadde sida ay tahay oo kale degmooyinka kale inay noo noqdaan baan rabna oo gaalada aan ka saarno yaa la suuhayaa cidda la suuhaya waayo waxaas aqli ma ah fadhiga ha laga kaco dadka ha la abaabulo oo dadka wax ha loo sheego oo xaqa ha loo sheego oo jihaadka ha la galo raalliga ahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بام هذا سبحانه وتعالى ما عدي سان لكوب كرن حقيقة وسقناتي آد بان إلهي وما تعلينا مر والبا إي مر والبا إلهي باكم حسن وحنو ما تعلينا واليغا ولالك النغا أو تراب إي ولايديسا أو آد جهدك أن أبحيي علومة سو دياريي كتبت سو دياريي ilaahay baa ku mahadsan aad baan ugu mahad celinaynaa waa u mahad celini culummada cashiryada bixinaysay oo ayagana ma garanaysaa ardayda baraysa kutubta oo wakhtigooda ku bixinaysa ayagana waxaan leeyahay allaha barakeeye waa u mahad celini odayaashii ayagana ma garanaysaa xuduurka ku talagalay ajiibay cashirada qaadanayay dhagaysanayay say u faa'iidaystaan wakhtigooda ku bixiyey ayagana aad baan ugu mahad celini intaa kadib hadda diin waa naqaanaa qaababkii lasoo maray kayfiyada loo baran jiray ummadda axwaalkeeda waad garanaysaan wakhtiga maanta la jooga iyo wakhtiyada aan soo marnay waad arkaysaan way kala duwan yihiin kitaabka la baranaya waad ogtahay in qiimo ku fadhiyaa war bal kitaabkan hoo lacagtaada kamaad bixin adigu qaado haddana waan kuu akhrinhayaahe dhegayso lacag lagaama rabo kitaabka jeebkaada ma aha wadaadkaaduu lacag siin mahaysid bal ka warrama arrintaas oo arrin qiimo badan ma aha in wadaadkii lasoo diyaariyo kitaabka lasoo diyaariyo wakhtiga lasoo diyaariyo adigu kaale faa'iidayso dhegayso lagu yaraa khalash lagaama rabo oo adduunyadaada iyo aakhiradaada ku anfacayaa dhegayso la yiraa wax aada u qiimo badan weeye waxaan leeyahay dhegaysigii meeshaan laga qaatay ilaahay subxaana wa tacaala dadkii dhegaystay ha ku anfaco dadkii juhdigaa bixiyana waxaan leeyahay ajirkooda ilaahay subxaana wa tacaala ha u labalaabo intaa kadib waad ogtihiin odayaalow iyo ehelow sicinka maanta la joogo waad ogtihiin ummadda way kala baxday muslin iyo gaala loo kala baxay haddii axwaalka jirana waad ogtihiin hadda ceelcadda kole haddaan soo qaado ilaahay kama dhigi hadda waagii hadda la qabsaday iyo yowmina haada ay gaala haysato bal ka warrama say ahaan lahayd maalintii la qabanaya ee maanta say kala tahay soo maanta magaalo khayraad uu ka muuqdo horumar uu ka muuqdo diin ay ka muuqato ma garanaysaa nolol ay ka muuqato abni ay ka muuqato oo ilaahay subxaana wa tacaala uu nicmeeyey ma aha meelaha cadowga uu qabsaday min geeska kismaayo ilaa iyo gaalkacyo u dhexayso oo gobollada iyo degmooyinka maalinta ay gaalo qabsanaysay say ahayd maantana kollay dadka soo arkay oo safarada ku tegay baa ka warqabo dagaalada marka waxaad ogtihiin oo diinna ma wadaagno dalna ma wadaagno jinsiyadna ma wadaagno waxay u soo duushana waxay ummaddan diinteeda in la baabi'iyo dadnimadeeda la baabi'iyo jiritaankeeda la baabi'iyo axwaalka iyaga ay ku sugan yihiin oo diin la'aanta ah in laga dhigo ummaddan danta la leeyahay gaaloleeda intaa weeye dadka haddii damiir laga rabo oo dadnimo laga rabo oo inay diintooda difaacdaan oo dadka dalkooda difaacdaan oo dadnimadooda difaacda laga rabaana waa intaan soomaali weeye dadkaas soomaaliyeed oo muslimiinta ah weeye annaguna hadda maanta waxaan joognaa gobolka gedo gadana waad ogtihiin oo sida gobollada loo haystaa gobolladiisa iyo degmooyinkiisa loo haystaa ma dad baa u maqan aan intaan ahayn oon ka sugaynaa inay gaalada naga xoreeyaan oo naga dulqaadaan yaa u maqan waxaan leeyahay qof kastoo muslim ah noloshiisa iyo sharafkiisa iyo karaamadiisa iyo cisigiisa wuxuu ku jiraa inuu jihaad aamino qorigiisa qaato gaalka ula diriro oo iska dhiciyo saasay dadnimada ku jirtaa waxa maanta lagu hurdahayo oo lagu nabad qabo oo dadka ay xoolahooda ku raacanayaan oo ku daaqsanayaan oo ku safrayaanna waxaa weeyaan waa jihaadkaas weli saashirkaa ilaahay nagu fadilay oo ilaahay nagu karaamiyey subxaana wa tacaala gabagabada dowladda halkaasi waxaa kelimad ka jeediyey waaliga walaayadda islaamiga ee gadow sheekh aadan sahal abuturaab waxaanuu yidhi بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية إلهي تبارك وتعالى ما سنة أولا وآخرا إنت كذب أه وحان نفتي إذا نفتي نودر دار ما يتقوى الله سبحانه وتعالى si guud iyo si gaara intaba insha allahu tacaala ilaahay looga boqo Ee, intaa kadib runtii waxaan bogaadinayaa ee, odayaasha iyo garaadada iyo ogaasyada iyo noqabada iyo culimmada ka soo qayb gashay du- dowradan muddadan un labaatan iyo dhowrka maalmood socotay oo runtii aad iyo aad u yimid oo duruusta u qaatay oo u soo xaadiray oo u ku sabray waa bogaadinayaa jasaakum allahu khayran runtii waa arrin u baahan tahniyo iyo in laysu tahniyeeyo oo laysku baarakeeyo oo runtii lagu farxo halka wixii ka muuqda insha allahu tacaala oo farxad iyo khayrana waa dareemaynaa insha allahu tacaala aad iyo aad baan odayaasha ugu tahniyeyna insha allahu tacaala arrinkaas waxaana leenahay insha allahu meeshiisii kasii wada annaguna waa ka wadi doonaa insha allahu oo sidii ay codsadeen odayaashu iyo simadu insha allahu tacaala dowladan iyo kuwa lamidka ah meeshii baan kasii wadi doonaa insha allahu tacaala iyo meel ka dheer haddii la yidhaahdo insha allahu tacaala idinkana waxaa laydinka rabaa uun dadkii qaadan lahaa oo insha allahu soo xaadira inaad noqotaan sidaad haddaba u xaadirteen u timaadeen iyadoo cid idin khasabtay ama idinkuu mogaranaysa iltisaamsanayna jirin haddana ilahi tabaaraka wa taala kitaabkiisa inaad usoo xaadirtaan aad qaadateen insha allahu tacaala oo idinku tahniyeynaya intaa kadib si guud sidaynu wada ognahay insha allahu tacaala waxa halkan lagu baranayay ee maanta aynu arkayno khitaamkeediina aynu joogno dowladii ee uu ahaa magaceedu ixyaa'uddiin oo ah un diinkii inaan noolayno diinkii inaan noolayno abubakar sidiiq radiallahu tacaala canhu waad garanaysaan markii nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu dhintay khilaafadii abubakar baa qabtoo loo dhiibay saxaabadu ay u dhiibeen nabiguna caleyhi salaatu wasalaam uu runtii ka dardaarmay ee abubakar markii loo dhiibay dad badan oo ka mid a dadkii muslimiinta ahaa way ridoobeen islaamnimadii way ka laabteen siyaabo kala duduwanna way ahaayeen sidaa darteeda abubakar radiallahu tacaala canhu wuxuu halkudhe ka dhigtay ayanqusu diin wa ana xayun kelimaddaa oo ahayd kelimad markaa qayim ahayd oo runtii uu halkudhe ka dhigtay marada intuu dhexda ku xidhay ayuu wuxuu yidhi ma diinkii baa nusqaamaya anoo nool miyaa diintii nusqaamaysaa diinkii wuu soo nooleeyey waad garanaysaan marka aan leenaha marka axyaaudiin uun kolley uun waxa weeye hadafku inaan moogtay diinkeennii shalay waa haysanay maanta waa haysanaa mar walba waa ku taagannahay inaynu moogtahay diinkeenni noolayno noolaynteeduna waxay tahay dadkan hadda intooda badan ama agarka ama kulligoodba waxaa la dhihi karaa waa culimo moogtahay diinka ilaahay tabaaraka watacaala yaqaano xambaarsan iyo mid ma garanaysaa cilmi dhagood yaqaano waxoogaa u bilaaban yihin intaba waa laisugu jiraa diinkii waa la yaqaanaa laakiin muhiimaddu waxay tahay fadakir fa ina dikraa tanfacu lmuuminiin mugtawaani dadka nebi maxamed waanu dadka muslimiinta ay anfacaysaa muminiinta ay anfacaysaa hadafka iyo ujeeddaduna waa un inahaas weeyaanoo dowladda waxaa loo qaadanayaa maaha in ma garanaysaa dadkani ay jaahilnimo iyo ay ku jiraan waxa weeyaan isxusuusin iyo tadkiro iyo inaynu wax wada qabsanno iyo in diinka ilaahay tabaaraka watacala lais xasuusiyo qofku isagoo yaqaana ayaa waxaa laga yaaba wax badan inay ka qarsoon yihin haddana taa unbaa hadafku uu yahay insha allahu tacala diinkeena inaan noolayno oo magaca dowladda saasaa loogu bixiyey shicaarkeeda ay huwanaydna wuxuu ahaa waxa weeyaan wakunuu cibaadallaahi ikhwaana waxaad ahaataan addoommo ilaahay oo walaalo ah waa shicaarka ay huwan tahay walaalaha halkaa ku qoran la sheegayo ee shicaarka ka muuqda waxa weeyaan inama almu'minuuna ikhwa mid ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhi muuminiinta iyaga unbaa walaalaha inama almu'minuuna waa aayaatlxasri oo waa la soo koobay dadka un walaalahay waa muuminiinta weeye muslimiinta weeyaan aakhire markii la tagana ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay markii hawlka iyo dhibaatada meeshaa ka jirta ilaahay inoo tilmaamay maalinta qiyaame ayaa wuxuu leeyahay alakhilaa'u yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin markii qiyaamo la tago oo maalintaa maxsharka la taagan yahay ee xaaladdu ay adag tahay ee runtii aan la soo koobi karin qur-aankeenna ilaahay tabaaraka wa tacala in badan uu kaga warramay nebiguna uu tilmaamay dhibaatada maalintaa jirta ayaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay dadkii adduunka walaalaha ku ahaan jiray way kala cararayaan cadow bay isu yihiin cadowun bay isu yihiin buu alla yidhi tabaraka wataala ila almuttaqiin dadka adduunka isku walaashan jiray ee ilaahay tabaaraka wa tacaala caabuday ee muttaqiinta ahay dadkaas iyagu ma kala cararayan way iswalaashanayaan adduunka say walaal ugu ahaayeen ayay aakhirana walaal ugu noqonay ikhwaana fillah si guud markaa shicaarkuna halkaa unbuu ka turjumayaayo wakunuu cibaadallahi ikhwaan halkaa marka dowladii aad ogeydeena muddadii dhowr iyo labaatanka maalmood ku soo sabarteen khitaamkeedii ayaynu maanta joognaa insha allahu tacala gunaanadkii xaflada wajazaakum allahu khayr taana waxaan leeyahay sidaa inaynu u ogaano insha allahu tacala iyadana sidii aynu usii wadno intaa kadib ikhwaana fillah waxaan rabaa cilmigii halkan aynu ku baranay ee cilmiga sharciga ahaa horta markii la yidhaahdo cilmi la yidhaahdo waxaa laga yaabaa koonkan aynu ku noollahay adduunka cilmi badan baa jira laakiin cilmiga ilaahay uu tilmaamay ee cilmi la yidhaahdo ee adduunkana cilmi loo yaqaano aakhirana cilmi loo yaqaana waa cilmiga sharciga maaha iskoolaadka kuwa lagu barto ee moogtahay ee la yidhaahdo maadiga kuwa jaamacadaha lagu aadee mastereydka iyo lagu soo diyaariya ma aha waxa weeye waa cilmi sharciga weeyaan cilmigaasi marka adduunka iyo aakhiraba wuu ku anfacaya waa cilmi ku anfacaya adduunkana waxa weeyaan waad ku noolaanaysaa oo xalaashii iyo xaaraantii iyo iyo waxa weeyaan iyo cibaadaadkii iyo waxa weeye akhlaaqiyaadkii iyo noloshaadii oo dhan reerkii oo dhan iyo ummaddii muslimiinta oo dhan buu hagayaa aakhirana waxa weeye jannaa lagu gelaya oo lagu mutaysanaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka waxaad ku shaqaysato ayaad aakhiro kula kulmaysaa aad ku helaysaa ayaad ku helaysaa laba dariiq unbaana jiro labadaa dariiq unbaad mid qaadaysaa adduunkana labadaa dariiq baa lagu joogaa oo waxa weeye gaalo iyo muslimiin weeyaan oo labadaa dariiq bay kala hayaan aakhirana waxa weeyaan laba dariiq baa la kala aadaya fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir marka waxa weeyaan dadku imaa inay janno aadaan oo muslimiin ay yihiin oo adduunka soo shaqaysteen imaa inay naar galaan oo ay gaala yihiin oo ilaahay tabaaraka watacala ay ku caasiyeen labadaa fariiq unbaa jira fariiq saddexaad ma jiro adduunkana ma jiro sidaa darteeda cilmiga sharciga ah ee maanta aynu insha allah duurada ku qaadanay ee aad taqaaneen ee kitaabkii qur-aanka iyo sunnadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam cilmigaa isagaihi waa fariido weeyaan qofka waajib buu ku yahay inuu barto ma aha qofku inuu kutubta oo dhan iyo iyo wax uu soo wada koobo ma aha laakiin waxa weeyaan wax ka mida inaad moogtaha aad barato diinka ilaahi tabaaraka wa tacaala aad barato markaad baratana sidai sheikhuu u sheegayey sheekh maxamed inaynu moogtahay ku camalfallo inaynu ku camal fallo markaad barato waa inaad ku camal fasho markaad ku camal fashana waa inaad ummaddana gaadhsiiso qoyskaaga kuugu horreeya awlaadaada xaasaskaaga diinka ilaahi tabaaraka wa tacaala in la baro in waxa weye gabdhaha xijaabka lagu laasimiyo waa waajibaadka idin saaran bay ka mid tahay berri maalinta qiyaama waad ogtihiin nabiga caleyhi salaatu wasalaam kullukum raaci wa kullukum mas-uulun can raaciyatih nabiga caleyhi salatu wasalam wuxuu leeyahay dhammaantiin waxaa tihiin qowsaaro iyo dad moogtahay wax la raaciyey qof walbana maalinta qiyaama waa la weydiinayaa ku xisaabtan haddaa isleeda hadda waxaa laga yaabaa laguma weydiinayo waa lagu weydiinaya carruurta waa lagu carruurta xaggee geysay carruurta iskool ma gar ma bartay raashin fiican guriga mau dhigtay mau labistay laguma weydiinaayo laakiin waxaa la weydiinaya qofka oo layna weydiinaya waxay tahay diinkii ilaahay ma bartay cunuga wiilkan gabadhan diintii ilaahay ma bartay ma ku tarbiyaysay ma qaadatay halkaasaa lagaa rabaa xaaskaaga xijaabkii ma ku laasimisay wahaakada xijaabku ogaada ikhwaana fillah waxaa laga yaabaa dad badani inaynan aad u fahmin baa laga yaabaa xijaabku qur-aan baa ilaahay ku soo dejiyey dadkii bara ha la gaadhsiiyo dadka tawjiihaad ummadda ha lala hadlo insha allahu tacala wahay naga dhigo wixii halkaa aynu ka qaadeen ikhwaana fillah oo diin ahaa oo fiqi ahaa oo akhlaaqiyaad ahaa oo caqiide ahaa waxa weeyaan oo siiradii nebiga calayhi salatu wasalaam ka mid ahaa inaynu ikhwaana fillah inaynu weelayno oo aynu qaadano insha allahu tacaala ayadana waa dardaarmayaa qodobka saddexaad waan dardaarmaya waxay tahay odayaal baan nahay nuqabo nabadoonno sudaanno garaado waa la wada fadhiyaa naqiibka ama odayga ama dhaqanka ama nabadoonka waxa laga rabo waa wixii laga rabay nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam nuqabadii iyo suldaanadii iyo ugaasyadii la joogay xilligiisii wixii laga rabay baa laydinka rabaa oo maxay ahaayeen waxay ahaayeen nimankaasi niman hogaamiyeed hogaamiye diineed bay ahaayeen diinka ilaahay tabaaraka wa tacaala bay ku dhiqi jireen dadka ilaahay kitaabkiisay u dagaalami jireen waa wada ogtihiin taarikhda hadda siiradana waa laydin akhriyey rag bay ahaayeen rijaal bay ahaayeen nimankii nabadoonnada ahaa rijaal bay ahaayeen raggaa iyaga inaan ku dayanno oo dariiqoodii qaadnaa laynaga rabaa laba dhinacba marka waa laynooga rabaayo dhinac horta reeraha aynu hogaaminayno ee aynu dhaqanka u nahay odayaasha u nahay ilaahay kitaabkiisa inaynu ku toosinno kitaabka ilahay qaata halkaana idinku dhaqayaa ninka nabadoonka guuda iyo midka jifada hoose kaca iyo ugaaska guud iyo garaadka guud dhammaantood waxaa laga rabaa waxa weeye nimbe meesha uu hayo inuu yidhahdo halkaasaan maraynaa dariiqaan weeye dariiqaan idinku hagayo isoo raaca oo waxa weeyaan dadkii la dagaalgeliyo markaa halkaa lagu wado midda labaadna waxa weeyaan laga rabo odayga nimanka iyaga aan ka soo sheekaynay saxaabadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ahaa ee salaadiinta ahaa waxay ku dhaqeeyeen jihaadkay gelinayeen ummadda way jihaadayeen way dagaalamayeen innagana odaygeenna waxaa laynaga rabaa inaynu jihaadno inaynu dagaalka gelinno inaynu ummadda moogtahay la dardaaranno inaynu boorino in sadaqada iyo khayrka iyo moogtahay camalka lagu booriya insha allahu tacaala iyadana waa laydinka rabaa intaa ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka dhuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh